faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmaraag
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam radio cadaado jawaar
bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyaha cadaado saakana waxaa u dooroon dad ku dhintay qarax ka dhacay gobolka shabeellada hoose ciidamada puntland oo howlgal ku qabtay hub fara badan deegaanada maamulkaasi madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare oo magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda deegaanada maamulka hirshabeelle xaaladda magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo deggan iyo wadahadallo la filayo maanta in laga dhex bilaabo ahlu sunno iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo hogaamiyihii daacish abubakar albakdaadi oo lagu dilay howlgal qorshaysan oo ka dhacay dalkaasi siriya intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka subax dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaas oo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay toddobaiylabaatanka bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal iminkii haatanna ku soo dhowaada warkaas oo fidsan ciidamada maamulka puntland ayaa howlgal ku qabtay hub fara badan deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo taliska qaybta booliiska gobolka bari oo ay weheliyaan ciidamada birmadka booliiska puntland ayaa magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari waxay ka sameeyeen howlgal waa howlgal qaatay muddo saddex saacadooda howlgalka ayaa saraakiisha hogaaminaysay waxay sheegeen ciidamada ku soo qabteen hub sharci darraa iyo tahriibayaal iyo sidoo kale khamri iyadoo saraakiishu sheegeen inuu dhacay howlgalka ama u dhacay howlgalka sida loogu talagalay taliyaha qeybta booliiska gobolka bariga shaanle sare xuseen cali maxamuud ayaa sheegay in howlgalka uu sii socon doono isagoo uga mahadceliyey qeybaha bulshada gobolka bari waxauna kula dardaarmay inay gacan siiyaan ciidamada puntland sidii loo xaqiijin lahaa amniga guud ee magaalada boosaaso ugu dambeyn waxa uu sheegay in dadka ay ku qabteen howlgalka ay ka sameeyeen magaalada boosaaso afartan iyo waa afar iyo labaatankii saac kadib ay cadaaladda horgeyn doonaan lana maxkamadayn doono dadkaasi sida uu hadalka u dhigay waxaa jira intii howlgalladu ay socdeen oo howlgalka lagu jiray in lagu soo qabtay kuwo badan oo tahriibayaal ah oo gacanta lagu hayo taa la hadligeena ay ku xiran yihiin saldhigyada taana waxaa la marsiin doonaa sharciga wixii sharcigu xirana waa la hayn doonaa waajibka waa la marinaya wixii sharcigu sii dayana waa la sii daynaya wakti badanna qaadan mayso hadda waa loo heelan yahay caawada dad baa la baaray subaxdiina inta ugu dambaysaa la baari doonaa haddii alla idmo afar iyo laasan sac qof ka badan xiraam doona ma jiro sharcigaa la marsiin doonaa doorsoolka sidoo kale waxaan leeyahay ha laga digtoonaado waa waxyaalaha ugu xun oo aan fiicnayn oo shaqo adag laga qaban doono boorsoolka mana la aqbali doono in boorsool magaalada u dhib geysto taa waxaan doonayaa iyadana inaan uga digo dadka yar oo doonaya inay ummadda ku dhibaan marka taana waxaan leeyahay ha laga digtoonaado gacmahan aan isqabsanno nabadgelyada puntland iyo gobolka barina halka waa shaqeeya aad iyo aad ba umahadsan
halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaadoca magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa xaaladeeda ammaanku waxay tahay mid degan iyadoo halkaasna ay ka socdaan wadahadallo lagu dabqaadayo culimawdiinka ahlu sunna iyo sidoo kale dowladda federaalk soomaaliya haddaba xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug ayaa waxaan si toosa uga wareysan doonaa waryahayaga magaalada dhuusamareeb maxamed cabdiweli tooxow Ee, tooxow soo dhowow bal ka waran xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb
waa mahadsantahay sharmaake xaalada dhuusamareeb dowgeeda waa degan yahay saaka wax dhibaa ma jiraan kolley hadda xaalku waa degan yahay inkastoo ay weli jiraan ama weli ay taagan tahay ciidamadii la isku daabulayay laakiin hadda wax dhibaata hadda dee ka jira magaalada dhuusamareeb ma jiraan laakiin xaalku waa degan yahay kolley wadahadallo unbaa socda oo u dhexeeya labada dhinac oo ahlu sunna iyo dowladda ina kuwaas oo marka ku saabsan sidii magaaladan ay tahay wax dhibaa wadhici lahayn ee la ilaaliyo nidaamka iyo sidoo kale in dadka aan la qaxin marka hadda jawigeedu waa degan yahay dhowrkii habeenay lasoo dhaaftay oo kaleeto xasaradii hadda ka taagnayd magaalada hadda kama taagna Ee, waa garta waxaa jira warar sheegaya in wadahadal waxgaradka deegaanku ay ka dhex wadaan ee, labada dhinac sida ogaaska ee, maaragtay ee, deegaanka kasoo jeeda oo kale marka bal ka waran wararkaasi ma jiraan
way jiraan way u tageen labada dhinac waxaana ay ka dalbadeen in magaaladan lagu dagaalamin oo xababaha oo ka dhaceen ahlu sunna iyo sidoo kale dowladda Eh, waana laga aqbalay Eh, weli laakiin eh, xal waana lagama gaarin Eh, khilaafkii weynaa ee u dhexeeyey eh, dowladda iyo sidoo kaleeto ahlu sunna waxaa la sugayaa waa ra-iisul wasaaraha eh, dowladda federaalka soomaaliya xasan cali kheyre markuu yimaado magaalada laga yaabaa in hadallo kaleeto ay furmaan eh, si lagu xaliyo eh, toogashada ay qabaan ahlu sunna waa garta ugu dambeyn ee, maxamedow bal waxaad ka warantaa ciidamada ahlu sunna magaalada miyay ku sugan yihiin waxaa jira warar sheegaya in ee, loo diiday in magaalada ay soo galaan marka bal ka war xaggay ku sugan yihiin ciidanka ahlu sunna
Eh, labada meelood baa eh, hadda aad sheegaysay way jirtaa eh, qaarkood gudahay ku sugan yihiin halka qaarkoodna meel dheer oo deegaan la yidhaha u dhexeeya eh, burcaan iyo dhuusamareeb ay ku sugan yihiin eh, halkaas ayay joogaan Eh, way jirtay maalin dhaweyto in ciidamo kaleo dowladda ay soo istaageen walow aan waxba dhicin dhibaata oo kale xiriiro kala duwan labada dhinac ay sameeyeen ee la kala qaaday labada ciidan laakiin qaarna gudahay ku sugan yihiin qaarna banaanka ayay jiraan
aada umaadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waryahayga magaalada dhuusamareeb maxamed cabdiweli tooxo oo si toosa qadka taleefanka igu warramayay xaaladda magaalada dhuusamareeb wixii warar ee kusoo kordha dhegaystayaal waxaad ku maqli doontaan wararkeenna dambe haddii allah awoodda laga helo dad ayaa lagu soo warramayaan ay ku dhinteen qarax ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellada hoose faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxayaan qaraxa ay dad ku dhinteen oo saaka ka dhacay deegaanka muuri oo u dhow degmada lambar konton ee gobolka shabeellada hoose qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aasa ayaa goobjoogayaal waxay sheegeen inuu qabsaday mooto labalugooleeda ama faykoon waxaana ku dhintay saddex qof oo saarnaa mootadaasi sidoo kale wararka ayaa waxay intaa ku darayaan in mootada ay kusii jeeday degmada afgooye hase yeeshee ka hor qaraxa uu goobta maray gaari cabdibilaaw oo la socdeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga soomaaliya goobta qaraxa uu ka dhacaya waxaa tegay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda dadka deegaanka iyo dadka deegaanka kuwaasoo goobta ka qaaday meydka saddexda ruux ee mootada saarnaa kuna dhintay qaraxaasi ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi waxaana inta badan deegaanada gobolka shabeellada hoose ka dhaca qaraxyo lala beegsado ciidamada dowladda iyo kuwa amisom qaraxyadaas oo mas-uuliyaddooda ay sheegtaan dhaqdhaqaaqa al-shabaab halka warkaasi dhegaystayaal aad kala socotaan waa raadiyaha cadaado wadayaasha gaadiidka dadweynaha ayaa mar kale banaanbax ka dhigay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho waxaa saaka banaanbax ka dhigay darawallada gaadiidka dadweynaha ee beelka loo yaqaano kuwaasoo badi maanta aan ka shaqaynayn qaybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho darawallada ayaa waxay ka cabanayaan in wadooyinka qaar muqdisho ay xirteen dowladda soomaaliya iyo in dowladda ay ku soo rogtay lacag dheeraada iyadoo wadooyinkana ay ku shaqayn ay ku shaqayn lahaayeen ay ay ka xiran yihiin gaadiidka dadweynaha ee ka yimaada degmada madiina ee soo aada dhinaca degmada xamarweyne ayaan maanta shaqaynayn waxaana darawallada banaanbaxa ay banaanbaxaya ay xirteen waddooyinka qaar sida waddada buundooyinka iyadoo ay diideen in gaadiidka halkaasi ay maraan darawallada ayaa waxay sheegeen in dowladda ay ka rabto canshuur joogto ah iyagoo aan haysan wadooyin ay maraan islamarkaana ay sii wadi doonaan banaanbaxooda magaalada muqdisho ayaa waxaa laga dareemayaa banaanbaxa ay maalintii labaad dhigayaan darawallada gaadiidka dadweynaha ee beelka loo yaqaano islamarkaana ay uga cabanayaan wadooyinka xiran madaxweynaha maamulka hirshabeelle waare ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda deegaanada maamulkaasi uu ka arrimeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle doctor maxamed cabdi waare ayaa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle kuwaasoo ka qayb qaadan doona gurmadka loo sameynayo dadka uu saameeyey fatahaadda uu sameynayo webiga shabeelle guddigan oo ka kooban afar iyo toban xubnood ayaa laga soo kala xulay xubnaha golaha wasiirada hirshabeelle iyo guddoomiyaasha gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe guddiga gurmadka fatahaadda uu magacaabay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli shalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu dhankiisa magacaabay guddiga gurmadka fatahaadda webiga shabeelle waa webiyada iyo sidoo kale roobabka ka daaya koonfurta soomaaliya ee iyagu sababay daadadka iminkana akhbaaraadka dibadda hogaamiyaha kooxda daacish ayaa lagu soo warramaya albaqdaadi in lagu dilay howlgal qorshaysan hogaamiyaha kooxda daacish abubakar al bakdaadi ayaa la rumaysan yahay in lagu dilay howlgal ay fuliyeen ciidamada maraykanka waxaana warinaya warbaahinta maraykanka militariga maraykanka weli si rasmi ah uguma dhawaaqin geerida al bakdaadi hase yeeshee madaxweyne donald trump ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka xalay ku yidhi wax aad u weyn ayaa dhacay goordhow waxyar kadib qoraalkaasi ayaa aqalka cad waxa uu soo saaray bayaan uu ku sheegaya in madaxweyne trump uu warweyn shaacin doono ama shaaca ka qaadi doono sagaalka subaxnimo ee saaka militariga maraykanka ayaa habeenkii sabtida ee xalay waa habeenkii sabtid ahaa gobolka idlib ee dalka syriya ka fuliya howlgal qorshaysan oo lagu beegsaday al bakdaadi howlgalka ayaa waxaa toddobaadkan waa toddobaadka hore ansixiyey madaxweynaha maraykanka trump sarkaal ka tirsan baticonka maraykanka ayaa wargeyska news week u sheegay in howlgalkaasi lagu dilay al bakdaadi sidoo kale sarkaal kale ayaa waa sidoo kale sarkaal kale ayaa aqalka cad uu sheegay inay kalsooni buuxda ku qabaan in abubakar al bakdaadi la dilay xubno ka tirsan taliska ciidamada maraykanka ee howlgalka gaarka fuliyey ayaa waxa ay sheegeen in ay ku guulaysteen howlgalkaas oo lagu beegsanaya hogaamiyaha daacish al bakdaadi wixii warare dhegaystayaal ka soo kordha dilka mas-uulkaasi ama hogaamiyihii kooxda daacish abubakar al bakdaadi waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga barnaamijyada dambe warkii subaxnimo oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan dhegaystayaal waa naga inta warka anigoo sharmaarka idinla socodsiinayay saaxiibkay mahad nuure ayaa warka soo saaray intaan warkan warka xiga ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasi nabadgelya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xirmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdoodabuu soo tabinaya raadiyo cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyo cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan